gatiyo gaajyo haraad baana hareerayaane dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane
kulanti wanaagsan idil ahaantiin meel walba joogtaan iyo si walba doo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo mar kale subax wanaagsan qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya saaka xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka federaalk soomaaliya eedayn kulul ayay u jeediyeen hogaamiyaasha dalka waxay ku eedeeyeen inay yihiin khiyaanoolayaal qaran halkan ayaa idinkugu soo gudbin doona qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya taliyaha ciidamada toddobiyo labaatanaad ee xoogga dalka ee ka howlgala gobolka hiiraan waxa uu baaqa kama dambayso u diray ciidamada iyo dadka kale ee hubka sharci darrada ah ku wata gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidankii ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee lagu qabto isagoo isticmaalaya maandooriye gaal shiro la geyn doono waxaa sidoo kale idiin soo gudubin doonaa madaxweynayaashii dalka soo maray oo ku wajahan magaalada nairobi caasimadda dalka kenya halkaas oo ay kaga sii gudbayaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland si ay kaga qayb galaan caleemasaarka axmed madoobe qodobadaas iyo kuwo kale xubintii kalamaan gabagabada waxaad maqli doontaa waa heesa gunaanadka barnaamijka u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaad keena ayaynaanu kala harin qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag mantaba ayaynaanu kala harin
mar kale kulanti wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka aynu ku bilowna barnaamijka xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxay kaga hadleen xayiraadihii la saaray diyaaradii u qaadi lahayd magaalada kismaayo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xayiraadaha lagu soo rogay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland waxay isku booriyeen inay ka gaabiyaan shaqadoodii loo idmaday madaxda dalka ayay ku eedeeyeen in ay khiyaanoolayaal qaran yihiin islamarkaasina ay jebiyaan dastuurka kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku sugan muqdisho ayaa lagu falanqeeyey xaaladaha ad adag ee dalku marayo iyo dhacdooyinkii ahaa ku xadgudubka dastuurka ee sida isdabajoogga ah ay ugu kaceen madaxda dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanadu waxay isla qiimeeyeen mas-uuliyaddii loo igmaday golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ee wakiilka uga ahaayeen shacabka soomaaliyeed waxayna isla qireen in xildhibaanadu ka gaabiyeen mas-uul- mas-uuliyadoodii ahayd korjoogtaynta iyo la xisaabtanka xukuumadda waxayna ku ballameen inay u istaagaan gudashada waajibaadkooga dastuuriga ah iyo madax bannaanida baarlamaanka xildhibaanadu waxay ka doodeen qodobada dastuurka ee sida bareerkaa ay u baalmareen madaxda dowladda federaalk soomaaliya taasoo ay u aqoonsadeen inay tahay khiyaano qaran qodobada ay sida gaarka ah u xuseenna waxaa ka mid ah sarreynta iyo ilaalinta dastuurka dalka qodobada afraad iyo toddobiyo siddeetanaad faqradiisa koowaad wadajirka ummadda iyo midnimada geyiga soomaaliyeed qodobka koowaad faqradiisa saddexaad mabaadi'da federaalka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo qaab dhismeedka dowladda qodobada sideed iyo afartanaad iyo kontonaad kala madax bannaanida hay-adaha dowladda sida baarlamaanka fulinta iyo garsoolka qodobada koob- eh, shan iyo kontonaad lix iyo kontonaad toddobiyo kontonaad toddobiyo sagaashanaad sagaal iyo sagaashanaad iyo boqol iyo lixaad xorriyadda isu socodka xuquuqda iyo karaamada aadamaha qodobada tobnaad labiyo tobnaad iyo koob iyo labaatanaad xildhibaanadu waxay caddaynayaan in madaxweynuhu dayacay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii masiiriga ahaa ee loo doortay sida ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka sidoo kale mudanayaashu waxay isla qireen in xukuumaddu ay ku guuldaraysatay gudashada waajibaadkii loo igmaday oo ay ka mid yihiin amniga wadajirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dib u heshiisiinta qabyatirka dastuurka hanaanka doorashooyinka dhammaystirka hay-adaha dastuuriga ah sida garsoorka iyo xuquuqul insaanka xildhibaanadu waxay cambaaraynayaan kutumashada sharciga ku tagrifalka awoodda dowladnimada cunaqabataynta shacabka soomaaliyeed caburinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee qaranka xildhibaanadu waxay si gaar ah cod dheer ugu cambaaraynayaan xayiraadda lagu soo rogay shacabka ku nool maamul goboleedka jubbaland waxayna ka digayaan in cunaqabaqayn- cunaqabataynta iyo waxyeelada shacabka loo adeegsado ciidamada qalabka sida ee qaranka iyo hay-adaha dawliga ah sida hay-adda duulista hawada iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xildhibaanadu waxay si adag uga digayaan haddii ay sii socdaan arrimaha kor ku xusan inuu khatar geli karo hannaanka dowladnimada iyo masiirka qaranku xildhibaanadu waxay ku baaqayaan in xubnaha labada gole ee baarlamaanka ay gutaan xilka ummaddu u igmatay ee ay u dhaarteen haddii kale ay talada ku soo celiyaan shacabkii doortay in loo saaro guddi ka kooban labada gole oo baaritaan ku sameeya waxyeeladii bani aadanimo ee ka dhalatay cunaqabatayntii la saaray shacabka jubbaland in si shuruud la'aan ah loo qaado xayiraadda iyo ciqaab wadareedka la saaray shacabka jubbaland in xuquuqda iyo maamuuska ay leeyihiin madaxdii hore ee qaranka soo martay ay tahay laguma xadgudbaan in shacabka ku nool gobolka banaadir jidadka loo furo si ay noloshooda u raadsadaan gebagabadiina xildhibaanadu waxay soo jeedinayaan in xallinta khilaafaadka ragaadiyey dalka iyo taabagelinta geedi socodka dibudhiska dowladnimada soomaaliya talo qaran oo loo dhan yahay laga yeesho taliyaha ciidamadii toddoba iyo labaatanaad ee xoogga dalka ee ka howlgala gobolka hiiraan waxa uu sheegay inaan la aqbali doonin ciidda huba sharci darra ah ku wadata gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale waxa uu sheegay ciidamada xubintii ka tirsan ee lagu qabto isagoo isticmaalaya maandooriye in gaal shira loo dhaadhicin doonaa waa kan taliyaha isagoo arrimahaasi ka hadlaya
ciddii gacansaar lale iyo argagixisada oo laga hortago qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye hubka sharci darraaha ee magaalada lagu wato see amni loo sugayaa haddii hubka ousan noo tira koobnayn hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duka duwan dadka shacibka ahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna markhaatii ka tahay maxkamadaan keenaynaa waa la wareegaynaa dadku ha dhigto beryahan waxaa la caadaystay in laba nin hadday isqabato qolaba hub la soo baxdo dhulaan isku haysannaa qolaa hub la soo bixi meesha nidaamaa ka jira dowladnimaa ka jirta dadku ha soo dacwoodo laakiin reer reer hebel aan dhulay isku haystaane qoryayna saaka isku haystaan ugu dulqaadan mayno wax badan aan odayaashana la hadalnay u sheegnay haddana odayaasha sharaftale waa gaarsiinaynaa arrintaas in aysan dib damba u dhicin waxaa soo heray ragga khamriga iyo calaqa iyo cashiishka magaalada ku caba maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanaynaayo xer ilaalinta in raggaas maxkamad la horgeeyo ciidamada amniguna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo qaadaan soo qabtaan cawiya maalin u taagnaadaan waa cadow waa wax islaamnimada ka baxsan waa wax ma yaqaano hooyadiis dilaayana lama oga aabbihii dilaaya lama oga dadkiay laayeen dadka marka daroogadaas isticmaala weliba een- een xogta waxaan ku haynaa inay rag iyo dumar leeyihiin ma ka xishoonayn arrintaas waxaan soo jeedina in tallaabo sharciga hadda kabacdi laga qaada ciddii arrintaas lagu soo qabto maxkamaddu inay tallaabo ka qaado ciidamadeennuna noocyada kala gudu- kala duwanhuna inay inay fuliyaan waajibkaas habeen iyo maalin u taagnaadaan waxa saddexeeya qodobka saddexaad ah baabuurta miraayadaha beesalkaa wata iyo baabuurta wata een- een bajaajyada oo laga furay taargada laga furay haddii gobolka niman kale ka taliyaanay baabuurta taarga laga furo haddaan is arkaynaa baabuur kasta oo taargalaana oo lasoo qabto ganaaxuu mutaysana marka koowaad ganaaxuu mutaysana marka labaad waa mutaysana marka saddexaadna waa lala wareega marka saddexaadna waa lala wareega hay-adaha amniga waxaan ku wargelinaynaa inay dhammaan hawshaas ka howlgalaan annagoo isku duuban aan ka wada howlgalno een, shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan dadka ku dhuumaalaysanaa guryahooda ama cashiishka ku cabaa ama eh, shuftada al-shabaab oo soo gelaysa inay soo sheegaan ay ciidamada amniga gacan siiyaan habeen iyo maalinna waa u soo jeedaynaa waana la dagaalamaynaa wixii arrintaasoo dhan ah, faraha kula jira aad iyo aad aa u mahadsantihiin ciddii horta sideedaba xoogga dalka soomaaliyeed inay jaad cunaan haata looma ogolo ciidamada qalabka sidana waa nala mid oo noocyadooda kala duwan ciddii lagu soo qabto ciidamadana way ka baxaysaa gaal shiro dheerayna mutaysanaysaa ciqaab dheeray mutaysanaysaa ciddii annaga milatiri ahaan hadda ma ogin madaxweynayaashii dalka soo maray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ayaa ku wajahan magaalada nairobi caasimada dalka kenya iyadoo kadibna ay u safrayaan sida een, xogo hoose ay sheegayaan magaalada kismaayo si ay kaga qayb galaan caleemasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo ah madaxweynayaashii dalka soo maray xayiraadna ay laga saaray duulimaadyo ay u geli lahaayeen magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa markaani dejiyey qorshayaal cusub oo ay kaga baxayaan magaalada muqdisho islamarkaasina ku tagayaan magaalada kismaayo si halkaasi uga qayb galaan xafladda caleemasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dib maalmo kooban loo dhigay dowladda federaalka horey waxay u sheegtay safarkiisana u baajisay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed taasi oo muran siyaasadeed oo aad u xoogan dhalisay waxaa sidoo kale amar ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ay ku sheegtay in aysan wax diyaarada ah ka degi karin muddo saddex maalmood ah magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland taasi oo loogu gol lahaa in lagu xayiro islamarkaasina lagu cunaqabateeyo xafladda caleemasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka dhacaysa magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland loona ballansanaa sad- waa lix iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno oo ku beegan maalinta berita ah saaate hadda lasoo warinayo in dib loo dhigay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray siyaasiyiin mucaarada iyo mas-uuliyiin kale ee doonaya inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka axmed madoobe ayaa la sheegay inay isku aruursanayaan islamarkaasina u duulayaan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya iyadoona halkaasi diyaarad ay ka soo qaadi doonta geyn doontana magaalada kismaayo si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka axmed madoobe dowladda ayaa arrintani waxay tahay mid aysan waxba ka qaban karin maadaama aysan waxayiraada saarnayn diyaaradaha u duulaya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaasi ayayna isku aruursanayaan siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka axmed madoobe waxaana la filayaa in ay gaaraan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland iyagoona halkaasi uga qaybgeli doona dabaaldega axmed madoobe uu doonayo inuu u dabaaldego mar kale in dib loo doortay dowladda ayaa arrintan aada uga walaacsan iyadoona ay ku noqotay utun maadaama go-aan kale ay qaateen madaxdii dalka soo hogaamisay markii dowladda xayiraado ay ku soo rogtay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo garnay saaxiibayaal markan kalamaan
adeerow axmedeerow in yarow ku idhaahdo cid kastoo is ogaata awooddeeda iyo xooggu aad inuu u sarreeyo afar qaadle bilowdoo ayar isa ilowda si alle aragtaa allaawin ninkii aamina abuud leh ummad weliba aayaheeda inay garaato iyadaa leh waan ognahay war somalilan ayaheeda ayadaa ka tashanaysa cid ay kala tashanaysana ma laha warkaalay goormuu qowdhan kuu nafsaday ninka duulaya ah, kismaayo doonayay ah ahe ah waa inaad xamar ma tahay ahe ah ahe ah maskahada laga abaaroobi ahe ah war horta waa hadashaane dad isdiiday dana kala wadaa leyd mahmaada ku dheliniyo waxay ahayd ibni aadan iswaaye arrinaa kala geysi war hoy maamaha saas maaha ku dheelin shabaakadii lixida laasin waa la furaa war maahmaadiin ku dheelena laamadii isjeelisodyo iska daraa leeri war yaa tanoo kala arkay war warkayga dhex gelinina damaciyo markii doonistiyo diiftu soo badato daacaduna yaraataa ummadi dan isullaysaa waana shay duruuriya inay taas ku dirirta maandhow khayraaba afkaada ka soo dhadhamaayo kowdhe dariiqideed yaa la furay maa ii tiiri shanfaroodana shabdhaha waa soo shabiha shariiqeede shinileed ku dirta iyo dableed ku sita shaqada shaqada shuurkaaga waa shibnoodhe shaydaan buulo shibnoodhe shaydaan buulo
shurugaa ku raac shar gudban shaydaan xijaaban eeda maamaxdu sidaas ma aha nin bashaar ha qaatay hubiya shaabad gooniyahe shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan waryaa kalamaan gabyaagii indha geello soomaalida u gaabnaa indunuusiyana u dheeraa ayaa geeraar tiriyey war indhageello waa ganacsadee been ha ka sheegin indhageelle maxaa marna dheereeya marna gaabiyay allow yaa isgaraabsado kollay kalama guurtaan
war indhigeele maxaa siyaasadda faraha u geli war siyaasad ma gelina sheekada naga dhegaysta eeddiya gashigii dhaca gashanqaad wuxuu dhibo haddaan odayo gooyoon ka garaaba soo bixin misna aan gudoon iyo aan garsoorayaal helin amaan guurti loo dirin gartaas waayaha naqa war indhageelle waxaa u jawaabay maxamuud jimcaalan in la yidhaah oo ganacsadii gabyaha wuxuu yahay aanan garanayn laakiin kollayba indhageelle yaqaan gartii aan mariinkeed intay goori goor tahay talasami gobeed iyo hagarlii aan loo gelin armay gocasho reebtaa oo gadaal xumo abuurtaa war asagana nin galayd la yidhaahda ayaa ka dabageeyey war wax ma ogidiine gallayrkii gaashaamo ayuu dad kale ku dilay war ciidankai etoobiya ee militariga ayaa gallayrka loo soo kiciyaa la yidhi war anigu nin galeer la yidhaha idiin sheegay naga suga warka war cali khaliif galeer miyaa somalilan heshiiska uga baxda war waaba dad maran war dadkan kala socda maxay yihiin
baandhow berisamaadki sagaar galleer la yidhaa waxaa samayn jirtay warshadeennii soomaaliya war geed ha kula go'o iga koobi wuxuu yidhi gafku wuu dhacaa ruuxii garaawshiyo ka baxshaa geliinbaa abid soo gunaanada ninka godob intuu galay geedkana ka giigee aanqina gafkiisana gadda loola wadi karo gabyaagow bal ii sheeg war gaalaydin ha gordoya goroonkiisan goomaroytan geegiisan bahaasan geeda kiyaali unireedkiin goosani war waxaa la yidhi qof kastoo dhibka geysta misna aan ka garaabin gidaarkuu ku tagaa gabayga yeeraayo guuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeedi shaambooba laga guurihay laga guurihay
afarey gawaana lagu guurihaya aa lagu guurihaya war war ma haysaana meelaha iska qaylinaysaana dowladdii mushaaraadkii facebook ay bixisay waana la yaabay tan dhacday war horta anigay mushaar la bixiyey waxaan ku ogaaday weriyaal adhexaad ahaan jiray ayaa hadda dhinac u batay waxaan arkay dul yaroo dhahaya dowladda taageera dadka ka soo horjeedana warkooda hala daayo miyaan odhan loo dhihi dulyar dulmi kama dhammaado dudunina ciidi kama dhammaato nimay anuu dunida fool buugga weligay ma geline adinku idiin furanaya saaxiibayaal waxii tuura barnaamij gabay taageera ah soo tuuraan kaa qornay fafaniga ku soo gaaraya hariifa uquudkan laba nac isku xiji dheenoo si loo fahmo war nimayo war ma haysiine madaxweynaha soomaaliya oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay qayladu ka daba yeeraysay waxaa la guddoonsiiyey biladda sanadlaha ah ee hoggaaminta suuban ee loo yaqaano konkaraadiya war khudbada meela ka agriyaysan la haytan asharkunkiin dhiibni hakaba hoobasah ee ii hogalad ee ibley haytay war madaxweynuhu warkaaga waxba kama fahmin ay dhegayso biladaas waxaa kaloo la guddoonsiiyey abiy axmed yaasiyaasi farweyke waxaana loo aqoonsaday saddexda hogaamiye adduunka ugu fiican sanadkan lamada kale xabadiga ma geline madaxweynahaanyow farmaajow bila naga guddoon labadii madaxweyne ee ka horraysay waa la yaabatii shalay ay dhigeen marka qaylidoodii ma bilada ay keentay markay xilka hayeen cusbo waa qayli jire muggooda ha qaylshaan ama kii qaylinlayin maxay namudayin warnimada waxaa la yidhi nin baa hadda ka hor ceelku ku dhacay markaasuu geed allanoo dhinaciisa ku yaalla qabsaday markaasuu wuxuu yidhi allankow magan marka shalay markay madaxweynayaashii hore hadleen afhayeennadii dowladda iyo dadkii hadli jiray ju qof yidhaa waa la waayey marka dowladda dhani xildhibaan daahir amiin jeesowe magan gashay jeesowe magan aa ka dhacday isaguna markaasuu inta ballaarsaday oo idaacad kasta wacay oo yidhi xildhibaanna shir ayaan nahay waxaan taageeraynaa go'aankii dowladdu ku xayirtay jubbaland warlanka hebaabsaday gayladu la hebaabsaday daahir amiin jeesow jilays mahayna gudoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka aadan soronsor usiina ma eray shariifka raaligelinka biyoy u barajaasna hadka dari u barajaasna hadka biyo eri gefkusan gefi koonfur galbeed baa i bakool shileedii ah koobi kii waan runtiis hadda maandhow salaad cali jeelaad ilowday wuxuu yidhi madaxweynayaashu sharciga ha raacaano warnimayow afhayeenkii hore maamul goboleedyada cabdulaahi shii xasan oo si dadban dowladda uu taageeraya oo aan u malaynaya in gudoomiyaha gobolka cumar finish uu ka dhexhadlayo wuxuu yidhi xasan sheekhiwaagi uu xirayey dastuurka qodobka labaatanaad uu jiray hadduu shalay soo akhriyey anigu beriga u xiray ayaan akhriyey waana ka cafiyey maandhow cabdulaahi shii xasan maduulala ka kor hadlay cabdulaahi sheekh xasan may ba hilmaamay hee asharkii xasan sheegsi may ban ahaay lijoojiya benang lijiifiya benang war cabdulaahi xasan wuxuu yidhi jawaariyaa waagaasi waxaan weydiiyey dastuurkan dastuuraan ahayn miyaa jira wuxuuna iigu jawaaboo yidhi waxyaabo kaloodan ogeyn baa jira waana waxa uu hadda jawaari ku baxuu yidhi cabdulaahi shii xasan warnimayo saddexdii madaxweyne ee jubbaland laba ka mid ah shir jaleed isa qabatay waxayna dhaheen sheekh shariif inuu kismaayo yimaado qalad ayay ku ahayd marka in laga celiya kismaayo way ku habbooneed bay yidhaahdeen sababtoo ah waxay dhaheen annagoo saddex madaxweynea ayuu wuxuu doonayay inuu mid u markhaati furo war weligay ma arkin laba madaxweyne oo shir jiraad isla qabanayo hal magaal isla joogo war anugu xidig iyo seeraar madaxweynenimadoodu inay bug tahay waxaan ku ogaaday shirka jaraa'idu isla qabteen ayagoo laba madaxweyne sheeganaya war aniga xiddigaaba iga yaabshay wuxuu yidhi sheekh shariif waxaan u sheegayaa kismaayo wax doorasho ah kama dhicin mugga waa yaabe asiga soo madaxweyne ku noqda haddaan doorasho ka dhicin bari afaaraha hidig gareenka ba war war ma haysiine madaxweyne farmaajo wuxuu maraykanka uga qayb galay kulan looga hadlay arrimaha diinta oo trump uu shir gudoomiyey acuudu billaahi min ashaytaani rajiim mataraan baan diin hogaamiyey ooyambara diimilika erimay diimo badan yiinato dadko dhagaha aabudaaka jiraana anugu waxaan la yaabanahay diimaha taraam shir gudoomiyey diinti fircoona kowka eh eebba ogoo taraam waxaa loo yaabaa munkuu diintaa iyo faragashto sagaaliyo labaatan sano oo kadib waa markii u horraysay ee madaxweyne soomaaliyeed la guddoonsiiyo billad caalami ah taasoo uu ku mutaysto hoggaamintiisa wanaagsan ra-iisul wasaare taada ku xigta biladda maamul goboleedyada qaramada midog siin rabta waryaha ra'iisul wasaare khayre hawsha uu ka qabta galmudug bilad in lagu siiyo waa mudan yahay war biladii koonfur galbeednimo ka daraaso war awowgii la gub kismaayo ra'iisul wasaaraha waa laga taageeray war waxaa la yidhi dhan kastaba heshiis baan dhabbaqooyinkii yaalliya khilaafaadka dhexdeenna ku dhammaysanaynaa afka looga dhawaaqo dibna loo dhuganayninoo halka looga dhaqaaqo dadku waa ka dhergeen dhab inay u dawadiya nabad ay ku dhaqnaato imisaa dhibsanayso wax u sii dhiman yihin warnimayo waxaan idin weydiinayaa ma taqaaniin wasiirka raalligelinta iyo iscafinta ee xukuumadda soomaaliya wiilisheeniyaan ahayna afiki araya warniga waxaan la yaabanahay maxaa inta wax la qaso wasiirka loogu diraa wasiir islaaw waa nabadoonka dowladda bas wadaha dawladdana kaa wahe war wasiirad khadiijo waa gabadha madasha waryaa maandagaa nabaddiidna marka waradada nabad ogola dadka dhina kara waryaa meeqa sanaa lagula hadlaaya meeqa sana war sharcigii shirkada dan lahaa
way mahadsan yihiin jilayaasha kalamaan guud ahaan waxaa intaasi ku dhan barnaamijka falanqaynta wararka oo kala socotaa raadiyo cadaab tan iyo kulanta dambe waxaan kaga tagayaa heesa gunaanadka barnaamijka subaxdu ha idin wacnaato Thank you.